Wasaaradda Deegaanka iyo Dalxiiska Jubbaland ayaa soo kordhisay doonta dalxiiska oo loogu talagalay in dalxiisayaasha yimaada Jubbaland lagu geeyo jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan deegaanka Gaboweyn. Sundus Xuseen Maxamed oo ka mid ah mas'uuliyiinta waaxda dalxiiska Jubbaland ayaa ka waramaysa doonta dalxiiska ee wasaaradda soo kordhisay iyo qorshaha ugu yaala dalxiiska.
horta waaxdu waxay leedahay boolicy diyaarsan oo mar dhow aan rajaynayn hadda waa draft in la horgeeyo golaha wasiirada oo mar dhow een, si dhammaystiran usoo baxo Een, qorshe weyn baa ka leena dalxiiska sanadkan haddii ilaaha idmo Een, waxyaabo badan oo labadii sanoo lasoo dhaafay aad bay qeybtan u shaqeynaysay shaqooyin badan baa qabanay sanadkanna waxaa qorshaha noogu jiro in waxyaabo badan oo labadii sanoo lasoo dhaafay naga maqnaa inaan dhammaystirno haddii ilaaha idmo wax badan aan ka qabano insha allah Een, dalxiiska horta deegaankan waa run waa deegaan kheyraad badan deegaan dhinacooyin badan Een, waa soomaaliya markii la dhaho dalxiiska deegaanada een, ugu quruxda badan dalxiiska weeye deegaankan Een, insha allah laakiin waxaan rajeyneynaa sanadkan in insha allah dalxiiska si toosa uu u hirgalo Een, hadda jasiiradaha iyo meelahan waa tagnaa ilaa goobweyn laakiin ma la dhaafo inta badan dhinacan goobweyn ma saas looma dhaafo jasiiradahan hadda jasiiro badan baa tagnay oo aan ka diyaarinay dokumentariyo qaarkood insha allah haddan waxaan rajeynayaa in waxya- waxyaabaha dhiman aan sanadkan dhamaystirna haddii ilaaha yiraahdo Een, dhowr jasiiradood aan tagnay mar aan soo sahminaynay deegaanada dalxiiska ku habboon marka een, jasiirado qurux badan runtii oo qaarkood meelo oo taariikhiya ay leeyihiin oo xilliga gumaystihii ee raadada ay uga tageen oo aan isdhihi karo waxyaabo loo baahan yahay aan kusoo aragnay aa jiro jasiirad waxaa jirta hadda dekeda aan wax saasa u jirin oo aan tagnay een, bishii hadda een, dhammaatay bilowgeedii runtii jasiirad aada u qurux badan ay ahayd waxyaabo gumaystihii raad uu uga tegay waxyaabo badan baa kusoo aragnay meeshaas Een, ayadana waxaa ka mid ahaa een, doonyo dagaal oo badda dhexdeedii qaarkood ku burburay guryo dhisan oo laisku dhex maraayo oo adi ilaa dhowr iyo toban qol ah Een, waxyaabo badan ay uga tageen waana jasiirad aada u qurux badan jasiirada hadda qorshaha noogu jiro oo aan rabno inaan een, dal- meelo dalxiis aan ka sameyno ayadaa kowka ah waana jasiirad dhow waana waxyaabo dadkii indhahooda soo jiidanayana way ku taalaa waxaa jira ayaan way doon aan sameynay doontaas markaan sameynay ayaa xoogaa wacyigelin badan la sameeyey dadka indhahooda soo jiitay dad badan aa nala soo xiriiray Een, waxyaabaha een, aan doonta uga gol lahaynna waxay ahayd meelaha fogfog oo xeebta oo aan la gaari karin in dadka ay ku tagaan sida jasiiradahan hadda aa sheegayo kale isku darahoo kale Een, doonta doon diyaarsan oo dhammaystiran waaye kuraasteedi leh life jacketiskii waxyaabihii oo dhan u dhamaystiran yihiin marka een, doontaasna insha allah wax- iyo doonyo kaloo badanna inaan sameyna hadda waa bilow tijaabo waaye haddii sidii la rabay ay u shaqeyso waxaan rajeyneynaa doonyo kaloo badan oo kasii qaab qurux badan ayadoo doonyihii caalamka dalxiiska oo kale inaan sameynaa rajeyneynaa haddii ilaah yiraahdo dadkaas waxaan ugu baaqayaa adduunka caalamka waxyaabaha ugu badan dhaqaalaha laga sameeyay sida dalkan dariska nala hadda kenya oo kale dalxiiska weeye